bismillaahi araxmaan araxiim sheekh maxamed abow cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allaahuma calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin walaal waan dhowahay jasaaka allahu khayran waad mahadsantay waali waana kaaga mahad celinaynaa adigana sidoo kale habeenadii lasoo dhaafay waxaa jiray duqeymo diyaaradaha cadowga ay ka geysanayeen qeybo ka mida wilaayada maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas waa sida aad u sheegtay oo habeenadii lasoo dhaafay wuxuu cadowga waday duqeymo uu la beegsanayo dadka shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah wilaayada jubbooyinka waxayna qayb ka tahay duulaanka ay gaaladu ku hayaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed allah wuxuu qur-aanka ku leeyahay qaala tacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu gaaladu dagaalka idinkama daynayaan ilaa ay diintiinna idinka celiyaan duqaymahaas ugu dambeeyey waxay la beegsadeen shacab muslimiin ah oo ku dhaqan deegaanada wilaayada jubbooyinka miyi iyo magaalaba duqayntu waa ay ka socotaa halkaas oo ay cadowga ilaahay dad shacab ah ay ku dileen qaar kalena ay ku dhaawaceen hanti badanna ay ku burburiyeen cadowga duqeymaha geysanayo ma ognahay cidda ay yihiin iyo halka ay ka yimaadeen jasaaka allahu khayran jawaabtu waa haa cadowga muslimiinta ee ku soo duulay deegaanada wilaayaadka gaar ahaan wilaayada jubbooyinka aad bay u tiro badan yihiin dhibaatooyinna waa ay geystaan kuwii hadda u dambeeyey ay duqaymaha wuxuushnimada u geystay ummadda muslimka ay ku dhaqan wilaayada jubbooyinka waa diyaaradaha saliibiyiinta kenya waxaa dadkaas soomaaliyeed ee muslimiinta ah guryahooda iyo suuqyadooda iyo madaaristooda isbitaaladooda ku duqaynaya waa dowladda kaafiradda ee kenya iyagayna mas-uuliyadda dhibaatada halkaas dadka ku soo gaartay dusha u saaran tahay waana godob ka mid a kuwii ay horay u geysteen waana laga argudi doonaa maraan dheereen insha allah ilaa iyo hadda goobaha uu duqeeyey waa imise maxayna kala yihiin duqaymuhu waa ay badan yihiin kuwa ay magaalooyinka ku duqaynayaan iyo kuwo dhulka baadiyaha ama miyiga iyo dadka xoolo dhaqatada ay ku duqaynayaan gaar ahaan kuwa magaalooyinka waxaa ka mid ah magaalada saakow maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo saddex jeer ayay duqeeyeen iyagoo halkii marba dhowr gantaal ku rideeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada sidoo kale waxay duqeeyeen salagle jilib deegaanada wayaanta ee hoostaga degmada kismaayo iyo deegaanada hoostaga meelaha loo yaqaan joore dhammaantoodna waa duqaymo diyaaradaha dagaalka ay fulinayaan gaar ahaan kuwa kenya maxaa khasaare ah oo ka dhashay ee duqeymaha cadowga u geystay khasaaraha wuxuu iskugu jiraa mid bashari ah iyo mid maadi ah dhanka bashariga waxaa jira dad shacab ah oo ku shahiiday duqeymaha gaar ahaan laba dumar ah oo kale ah hooyo iyo gabar inan ah oo ay dhashay oo ku shahiiday degmada salagle sidoo kale waxaa halkaas ku dhaawacmay caruur yaryar oo gaaraya ilaa laba carruur ah dhanka saakow waxaa jira hal dumar ah oo dhaawacii maalmo ka hor diyaaradii ay duqeeyeen u shahiiday iyo waxaa kaloo jira dhaawacyo dad ayaguna shacab ah dadkaas oo gaaraya ilaa iyo saddex ahna rag khasaaraha maadiga khasaaraha maadiga ah isaguna waa badan yahay waxaa jira goobo ganacsi oo si ulakac ah u burburiyeen oo ay ka mid yihiin shirkadihii isgaarsiinta garaash gaadiidka lagu sameeyo waxaa ku burburay garaashkaas in ka badan shan iyo toban gaari waxaa kaloo ka mid ah goobihii ganacsi ee ku burburay warshad baraf lagu sameeyo waxaa kaloo ka mid ah guryo dad shacaba ay lahaayeen waxaa kaloo ka mid ah dugsi qur-aan dhibaatada ay la damacsanaayeen dadka muslimiinta ah intaas inteeda badan allah wuu ka badbaadiyey laakiin intaas oo khasaare ah waa ay ka dhasheen duqaymahaas markii ugu horreysay ma aha waxaa la dhihi karaa hadda deegaanada hadda duqaymaha ay ka geysteen marar hore ayay sidaas oo kale u soo weerareen duqaymaha arxandarrada ah ee wuxuushnimada ah ay geysanayaan diyaaradaha gaalada kenya waa ay soo laalaabteen waa garta dhanka kale haddaan eegno maxay wilaayada ka qabatay dhibaatada dadka soo gaarta wilaayadu intii awoodeeda ah way u gurmatay dadka dhibaatadu ay gaartay gaar ahaan kuwii ku dhaawacmay waxay u fidisay adeegyo caafimaad oo deg deg ah dhanka kalena waxaan u saarnay guddi iskugu jira nuqabo culamo iyo ganacsato kuwaasoo qiimeyn ku samayn doona guud ahaan dhibaatadii dadka shacabka gaartay kadibna wixii gurmad ah ay u baahan yihiin iyo caawimaad ayaa loo samayn doonaa insha almowla marka dadku waa dadkii raacyada wilaayada ahaa mana ku fiirsanayno dhibaatada ay gaaladu u geysanayso maxay tahay ee sababta kenyaatagu u beegsanayaan ee shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah taas ilaah baa noo sheegay oo waxay qayb ka tahay naceebka ay gaaladu u qabto dadka muslimiinta ah allah wuxuu noo sheegay in gaalada dagaalka aysan naga daynaynin ilaa aan diinteenna ka laabanno aayad kale allah wuxuu noogu sheegay gaaladu mar walba in ay jeceshahay wixii dhibaatadeenna ah marka horta colaadaas guud qayb bay ka tahay waana waxa soo jireen ah in gaalada kenyaatiga dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay xasuuqaan waxaad og tahay wixii dhacay soddon iyo sagaal sano ka hor oo ay ka sameeyeen magaalooyinka wajeer gaar ahaan xasuuqii wagaala ee ay geysteen sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii ayna ku dileen shan kun oo muslimiin soomaaliyeed ah waxaad og tahay ama la ogsoon yahay xasuuqii gaarisa guba oo dhacay kun sagaal boqol iyo siddeetankii ay ku dileen in ka badan saddex kun oo muslimiin ah oo hal maalin gudaheed ay ku xasuuqeen marka horta naceybkaas gaalada kenyaatiga xilligaas iyo kasii horeba wuu soo taagnaa waxa ay maanta nagu haystaanna waa isla sidii weliba hadda waa lala jihaadayaa oo waa la iska dhicinayaa haddii ay awoodi lahaayeen magaalooyinka intay noogu yimaadaan bay sidii wagaala iyo gaarisa wixii ka dhacay oo kale ayay geysan lahaayeen balse markii lala jihaaday oo ciidamadoodii la laayay waxay ku soo aruureen inay duqaymo cirka ah ay ka geystaan wilaayaadka marka wax kale ummadda ay u laynayaanna ma jirto inay dadku muslimiin yihiin keliya ayaa loo leynayaa diintooda ayaa lagu dilayaa waxaa lagu haystaa ha ku dhaqmina shareecada islaamka oo keliya laakiin waxaan ilaahay mahadiis ah inaysan muslimiinta keliya ahayn macnaha cidda xanuunsanaysa muslimiinta keliya macnaha ma ah gaaladuna iyaduna xanuunkaas iyo mid ka badanba way haysataa rasaasta mujaahidiinta ayaa meel walba ku halaylaysa sidaas darteed waxaa mudan in la xasuusto aayadda ilaahay uu ku leeyahay in takuunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun wa tarjuuna min allaahi maa laa yarjuun alwaali ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa ugu horrayn in dadka ay gaaladu dhibaataysay loo gurmado lana caawiyo haddii ay ahaan lahaayeen kuwa dadkoodii ay ku shahiideen duqaymahaas gaalada ay geysteen ama kuwa ku dhaawacmay ama kuwa ku hantibeelay intaba dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogaan waxaan ku boorinayaa inay dadkaas walaalahooda ah ee ay gaaladu dhibaataysay inay u fidiyaan gurmad si gaar ah waxaan dadka ku boorinayaa in lala shaqeeyo guddiga gurmadka ee wilaayadu u xil saartay in dadkaas loo gurmado lana caawiyo wallaahu fii cawni alcabd maa kaana alcabdu fii cawni akhiih marka muslimiintu waa inay isku kaalmeeyaan wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alidmi waalcudwaan dhanka kale waxaan dadka muslimiinta ah ku boorinayaa inay u istaagaan sidii gaaladaas cadowga ah la yskaga difaaci lahaa gaalo luuqad aan xabad iyo dagaal ahayn ma fahanto mana taqaan marka kufaartaas fulayada ah aan u wada istaagno oo aan la jihaadno waxaan dhammaan aan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah ha laga qayb qaato halganka qofkii islahaa gaalada mujaahidiinta keliya ayay raadsanayaan oo la dagaalamayaan waxaa caddayn ugu filan waxa ay gaaladu ka sameeyeen saakow iyo salagle iyo deegaanada kale guryaha ay duqeeyeen ee aad wada aragteen waxaa lahaa dad shacab ah haween iyo carruur ayaa ku sugnaa markay duqaynayeen goobaha ganacsiga warshadaha iyo shirkadaha dadka muslimiinta ay lahaayeen iyo geerashada guryahaas iyo hantidaas shabaab ma lahayn dad shacaba ayaa lahaa dhammaanna waad wada aragteen sawiradooda maregaha internetka ayaa lagu fidiyey dadkaas waxaa loo dilayaa oo keliya inay yihiin muslimiin muslimiin ashahaadanaya inay yihiin oo keliya ayaa loo dilayaa wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiiz alxamiid wax kaloo lagulama dagaalayo waxa loo dilayo waa inay allah ay rumeeyeen marka waa inaan loo kala harin dagaalkooda gaaladaas qof walba hubka qaadi karana waa inuu qorigiisa qaato dhammaan odayaasha iyo dhallinyarada ee ka xumaaday cadowtooyada gaalada waxaan leeyahay waxaad ku ciilbixi kartaan idinkoo hubka qaata gaaladana la dagaalama waa fulayaal waad aragteen wixii lagu dhigay ceelcadde iyo kulbiyow iyo laamu fagaarayaasha la midka ah in badan baad aragteen in badan baad maqasheen in badan baad daawateen kaalaya oo mucaskaraadka aada soona tababarta kadibna qoryaha intaad qaadataan cadowga ka soo aarsada jasaakumullaahu khayran isticmaarka maanta jihaad ugu alaabqaada ardaal baa gacmo soo wartay anafa weyn yeesha hana is odhan aarmiga ka baqa aaladda iyo xoogga iimaan haddii aad leedahay oo aad u dirirayso ushaad haysataan iyo madfucu waa isku itaaleh dhammaan taas ayaa noo ballana inaan cadowga ilaahay aan ka argoosanno ilaahay subxaana wa tacaalaana hanaga guuleeyo ilaahayna waa uu noo ballanqaaday inuu naga guuleynayo innaa lanansuru rusulanaa waaladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhaad kataba allaahu la aqlibanna ana wa rusuli wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin marka ilaahay waa uu noo gargaarayaa wa ina jundanaa lahum lghaalibuun waana laga guulaysan doonaa insha allahu tacaala ciidamada ilaahay baana guulaysanaya waxaan leeyahay dadka muslimiinta ay ku dhaqan wilaayada jubbooyinka ha sabreen hana dulqaateen insha allahu tacaala waxa weeyaan cadowgan waa haraantidii u dambaysay waa ay quusteen hadda waxay bilaabeen inay waxa weeyaan dalka ay ka baxaan dhaqaale xumaa soo wajahday marka insha allahu tacaala kuwaanna maalmo kadibna ayagana waa ay guuri doonaan in la wada sabro la dulqaato nasrigu waa dhow yahay alaa ina nasrallaahi qariib ilaahay guushiisu waa ay dhowdahay intaas ayaan ku soo gebagabaynaya hada wabilahi towfiiq